halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysataan barta internetka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa waa sabti soddonka bisha mey labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda fiidnimona wadajir waxaa idiinku daadihinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan
iyo aad iyo aad u badan oonu aragnay in kansarkii sambabku aad iyo aad iyo aad ugu badan yahay dhib weynna ku hayo dadka sigaarkan ku keno dadka uu ku dhacay markaannu eegno waxaa u badan oo boqolkii sagaashan u badan inta sigaar ka cabta kaasi waxa uu ahaa doctor axmed maxamed carabeyte oo ah agaasimaha isbitalka daweynta cudurrada neef mareenka ee hargeysa oo ka warramaya halista sigaarka qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah somalilan oo maanta ku dhawaaqday in ay dib u fasaxday qaxootiga soomaalida ee ka soo cararaya yeman barnaamijkii cawayska iyo barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton karer ayaa cambaareeyey tallaabada ay dowladda shiinuhu ku doonayso in badda lagu muransan yahay ay jasiirad ka dhisato xogayaha ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid ka baxsan dhammaanba shuruucda caalamka master karer oo ku sugan singabuur ayaa sheegay in maraykanku aada uga walaacsan yahay xawliga uu ku socdo dhismaha ay dowladda jina ah ka wado badda koonfurta shiinaha ee lagu muransan yahay baddan ayaa waxaa ku muransan dalalka ah philibiines vietnam maleeshiya taiwan brunei iyo weliba jina
mintidiinta dalka nigeria ee boko xaram ayaa ku dilay saddex toban qof in ka badan toddobiyo toban kalena ku dhaawacay weerar ay ku qaadeen meel dadku ay degan yihiin oo ku dhow maydaguri gobolka borno mid ka mida dadka degaanka ayaa sheegay inay maqleen in ka badan afartan qarax habeenkii jimcaha kuwa oo ka dhashay gantaalaha garbaha laga tuuro oo ay kooxdu kusoo ridaysay degaankaasi goobjoogayaal kale ayaa sheegay in iftiinka qaraxyada la arkayay magaalada oo dhan oo muuqaal ahaan u ekaatay magaalo uu ka socday dagaal culus markii uu weerar ka dhammaaday ayaa aroortii waxaa wadooyinka lagu arkayay maleeshiyaadka degaanka ee dowladda la shaqeeya kuwa oo doonayay inay ka hortagaan in dagaalyahanada boko xaram ay magaalada kusoo dhowaadaan weerarka maydaguri ayaa kusoo beegmaya saacado un kadib markii boko xaram ay qarax ku weerartay xaflad aroos oo ka dhacaysay degaanka la yidhaahdo tashaan aleede oo ah tuulo beeraley ah beeraley ay degan yihiin oo laba boqol iyo toddobaatan kilomitir u jirta maydaguri ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi mid ka mida ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha siiriya ayaa sheegay in weerar ay geysteen ciidamada dowladda siiriya ay ku dhinteen koob iyo toddobaatan qof dadkan dhintay ayaa u badan rayid waxaana weerarkaasi uu ka dhacay xalab oo ku taalla waqooyiga dalka siiriya ururka xuquuqda aadanaha siiriya ayaa sheegay in diyaarad helikobter ah oo ay dowladdu leedahay ay bam weyn ay la beegsatay suuq ku yaalla xaafadda kooxda daacish ay haysato ee magaaladaasi xalab bamkan ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa hubka mamnuuca ah ee ogolayn in la adeegsado
dhulgariir aada u xoogan ayaa luxay badda basifiga maanta oo sabti ah meel qiyaastii sagaal boqol oo kilomitir koonfur ka xigta caasimadda dalka jabaan ee tokyo saynis yahanada ayaa sheegaya inaysan jirin halis sunaami maadaama dhulgariirku ay ubuucdiisu ahayd in ka badan lix boqol oo kilomitir oo biyaha hoostooda ah hay-adda la socota dhulgariirada iyo masiibooyinka dhulka ee maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirkan cabirkiisu uu ahaa toddoba dhibic sideed kaasoo awood ahaan ku dhow kii burburiyey bishii hore dalka nebaal ee ay ku dhinteen sagaalka kun ee qof halista dhulgariirkii maanta ee dhulka la degan yahay ayaa ahayd mid aad u hooseysay inkastoo laga dareemay magaalada tokyo saacadda magaalada markii ay ahayd sideedii iyo shan iyo labaatan daqiiqo ee subaxnimo
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan magaalada washington berri waxaa caalamka oo dhan loo asteeyey maalinta joojinta tubaakada amaba sigaarka kaasi oo caafimaad darro badan ku keena dadka sigaarka caba haddaba sidee ayuu soomaalida u saameeyey sigaarkaasi ay qiijinayaan xanuuno nooceeya ayaanu ku keenaa warbixintan soo socota waxaa soo diray wariyaha v o eda ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye
sigaarka ama tubaakadu waa mid ka mida balwadaha inta ugu badan ay dadka soomaalida ahi qabatimeen haddaba xidhiidh noocmaa ayaa ka dhexeeya sigaarka iyo xanuunnada ku dhaca neefmaraynka halis noocmaa ayuu ku keenaa qofka nuuga ma jiraan dad dhibaata ka soo gaadhay si aynu weydiimaha jawaab ugu helno waxaan hortaagnahay oon iminka gelaya cisbeddelka guud ee daweynta cudurrada neefmareenka gaar ahaan t bida ee magaalada hargeysa markaan cusbitaalka galay waxaan la kulmay mid ka mida dadka bukaanjiifka ee cusbitaalka ku jira xasan wuxuu ii sheegay inuu sigaarka cabbayay muddo koob iyo soddon sanno ah da'diisu waa lix iyo afartan jir waxa uu xidhan yahay macawis iyo garan waxaana wejigiisa ka muuqda diifta xanuunka uu jiifo cusbitaalka o t bda ah wuxuu ii sheegay inuu maalintii cabbi jiray ku dhowaad saddex baakid oo sigaar ah oo u dhiganta lixdan xabbo waxaan weydiiyey dhibta uu sigaarku ku hayay ka hor intii aanu bukoonin intii aan xoogga ahaay yaree caafimaadkayga cusbaa dhigayga cusbaa maan dareemi jirin dhibaatada uu sigaarku leeyahay aadna waan u qiimayn jiray sida qusta daruuriga oo kale inuu wax qusta daruurihoo cuntada ka midow yahay ay afkaraddeeda ku xidhnayd beriga hore adigu intii ka dambaysay muddo dheer waxaan kusoo calaacalayay sida aad sigidaysa sigaarka xanuunkan maanta aan u jiifo walaal dhakhtarka markii uu igu dhacay dhibta marka aan taabto aad buu jirkaygu isu bedeli jiray sababtoo isagoon xanuunkan igu dhicinoo aan jirkayga weli soo gaadhin ayaan sigaarka aad uga calacali jiray xagga caafimaadka xagga nolosha cuntada xagga dhaqaalaha noloshiisa waxaa iigu daraa hurdada waxa la idhaaho xasan wuxuu ii sheegay inuu iminka joojiyo cabista sigaarka muddo siddeed bilood ka hor ah waxaana weydiiyey inuu isbarbardhig ku sameeyo xaaladiisa caafimaad ee iminka iyo markii hore ee uu sigaarka cabbayey habeenkii marka aan seexdo waan reexanyoon jiray sigaarka markaa waan cabi jiray markaan xabad sigaara cabo laba saacadood baan saa reexan jiray afkulkasa hogaahin jiray qofac iyo xaga badan iyo dhibaato badan sigaarkana markaan amatayskiisaan cabayaan aad igu faraa cuntadaydu may badnayn hurdadayduna waxaa iska ahayd dhalanteedba markii aan sigaarka daayey ee aan go-aan ku gaadhay bal hadda inaan sigaarkaa daayo waxyaabo badan badan badanoo cuntada ka mid ah ayaan dareemay hurdadaan dareemay cuntadii oo ii furantay xasan waxa uu sheegay inaanu waxba ka jirin aragtida ay dadku aaminsan yihiin ee aynaan qofka sigaarka mar hadduu bilaabo aanu joojin karin waxaanu tilmaamay inuu qofku go'aansan karo joojinta sigaarka weli waxaan dhex taagnahay cisbitaalka guud ee t b da hargeysa waa hubaal inay dadka caafimaadka ka shaqeeyaan la kulmaan arrimo xusuus ku reeba waxaa iila taagan xasan axmed jaamac oo ah madaxa waararka ee cisbitalkan aan weydiiyo waxa uu ka xasuusta ee ku soo maray dadka sigaarka cabba ee uu dhibta ku keenay ninbuu ahaa waarkaa lanoo soo dhigay markaa qofkaasi qof wuxuu ahaa qofkaasi balwad buu lahaa oo ninkaasi balwad aad u isticmaali jiro sikaari cad buu ahaa manaan dayin ilaa imkaan cabaa buu yidhi kadib markaan wacyigelin adu siinay qofkii uu nala qaatay habase ahaatee ninkaasi balwadii muu dayin waxaana u dheeraa uu marka hore u qabay markii la keenay ee laga helay dhaxantii t b d laga helay ninkii balwadii muu dayin aakhirkii ninkii waxay noqotay in u geeriyoodo haddaba waxaa isweydiin leh xidhiirka ka dhexeeya sigaarka iyo cudurrada ku dhaca neefmareenka waxaan hadda ku sii socdaa xafiiska agaasimaha guud ee cisbitalkan dogtor axmed maxamed carabayto oon hadda sii gelayaa
marka laga hadlayo cudurrada ku dhaca neefmareenka sigaarku intuu ka qayb qaataa ama cudurro uu keenaa ma jiraan cudurrada neefmareenka ee sigaarku keeno waxa aada iyo aad iyo aad u badan oon aragnay in kansarkii sanbabku aada iyo aad iyo aad ugu badan yahay dhib weynna ku hayo dadka sigaarkuna ku keeno dadka uu ku dhacay markaanu eegno waxaa u badan oo boqolkii sagaashan u badan inta sigaarka cabta dad baa imaada ama t bda aa ka daweynaysaan ama cudurrada kale ku dhaca neefmareenka qaarkood waa rag ee sigaarka caba markuu qofku dawada qaadanayo dawada u socoto sigaarkan uu cabo saamayn masku yeeshaa su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u muhiima qofku hadduu dawo qaadanayo dawo kastaba ha ahaato xitaa ma ahata tibida oo keliya hadduu dawo qaadanayo waxa muhiim ah ama dhacda saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan dawadii inaan effect yeelanaynin waxba macnihii waxa weeye qofka hadduu dawo qaadanayo uu sigaarkana cabo waxba alaalayo waxay dawadu taraysaa ma jirto talada aanu siina iminka dadka waxa weeye ha isku kharashgarayn dawada haddaan sigaarka joojinayn iska daa ee nabar feedhaha ku yaalla ee nabarka jirhka dushiisa ku yaalla maqaarka dushiisa haddii nabarkaaga dhaco oo aad sigaarka cabto saddex meeloodoo meel buu kaa horbugsanayaa kaa sigaarka cabini barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waaga halkaadna nagala socotaan waa idaacadda v o a tooska imaaneysa magaalada washington somalilan ayaa maanta ku dhawaaqday inay dib u fasaxday qaxootiga soomaalida ee ka soo cararaya yemen ee ay dhowaan diiday inay ka soo degaan dekedaha somalilan waryaheena hargeysa cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa waraysi la yeeshay wasiirka dibudejinta cali saciid reygaal
go-aankan waxa weeyaan afar iyo labaatankii bishii mey xukuumadda somalilan waxay hakisay dadkii qaxootiga ahaa ee soomaaliya u dhashay ee ka imanaya yeman sababta loo hakiina waxay ahayd duruufo yimi oo dadkaa ku saabsanaa bay ahayd oo ay ka mid tahay dadkaas soomaaliya u dhashay ee ka soo degaya dekeda berbera iyo dekedaha kale ee somalilan ee qaxootiga ah waxaa shaki laga muujiyey inay ku soo dhuuman karaan dadyooga mashaakilaadka sameeya dadkuna soomaaliduna waa isu eeg tahay waana isku midaba waana isku af dabeedna bal si taa loo hubiyo xaqiida loo ogaado oo ammaanka loo sugo iyaga laftigoodana hadday ku dhex jiraan murkuulad bay u keeni karaane looga xaqiijiyo ayaa kow ka ahayd waxaa ka mid ahayd in loo helo dhaqaale oo hay-adihii waxay diideen inay u aqoonsanaan dee dad qaxoontiyo ay wax siiyaan somalilanna waxay u aqoonsan tahay dadka soomaaliya inay yihiin dad dal kale oo walaalahooda u qaxootiya
haddii imaka wixii ka dambeeya taa macneedu waxa weeyaan qaxoontigii imanayay yemanka soo qaxaya ee soomaaliya haddii haddiiyankuyo kaleba toos bay u imanayaano go-aankii waxba iska bedelay
haddaanay wax dhibaato ah oo ammaanka wax yeelaya ama duruufo loo malaynayo inaanay sidan ku shaqayn karin aanay soo kordhin xukuumadda somalilan way fasaxday qaxootigii dhammaanba ka imanaya dalka yeman muxuuga tilmaamaya in ammaan ahaanay halis ku yihiin oy dad ku dhex dhumanayaan baad hesheen mise waa tuhunuun number one ammaankay ahayd laakiin ilaa hadda markii baadhis dheer la sameeyey somalilan waxay leedahay ciidan abni sirdoon adag ciidan badda ah oo adag intaba way leedahay markii la dabagalay la xaqiijiyey waxa la xaqiijiyey in tuhunkii la sheegay inay soo raaci karaan dad ilaa hadda wax ku dhex jiraa aanay jirin ee dadku ay yihiin dad qaxooti wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo hadlay waxa uu ku dooday islamarkaana uu in badan ku celceliyey in qaxuntigan ay yihiin qaxunti imanaya dalkoogii iyo dhulkoogii oo dekadaha kasoo degayaan hadday tahay berbere iyo hadday dekadaha kale tahay bay dhulkoogii imanayaan laakiin si aan ahayn qaxunti ajaanib ama dhul kala tegaya iyada doodaasi ad aragta waxay la tahay taasi waa hadal aan dee loo meeldayin oo la iska yidhi weeye xaqiiqadana in la iska indhatiro maaha mana aha qofku hadduu maamilka markaa uu wadayo shaqadu hayo hadduu ku fashilmo inuu dee dhir ismarmariyo cidlo ismarmariyo maaha somalilan waa dowlad qaran oo jirta maamulka soomaaliyana annagu wanaag iyo walaaltinimaanu kula shaqaynaynaa cuqdad iyo ciqdina kama qabno waana nasiib daro hadday qofka kalsoonidu ka lunto oo ay kalsoonidu kaa lunto oo aad istiaado haddaanad ciddaa isku nabin waxba noqon maysid waa arrin aad u nasiib daraa marka hadalka ninkaa yidhi wasiirka arrimaha dabadda ee maamulka soomaaliya waa hadal aan loo meeldayin micno uu ku fadhiyaana ma jirto laakiin wasiir waxaa laydinku eedeynayaa in n, qaxoontiga soomaaliya ee u dhashay uun aad si gaara u, n, aad u abaarasaan islamarkaana aad gaar u celiseen n, arrinkaasi maanu shuruucdii qaxoontiga iyo weliba qaanuunkii magangelinta qaxoontiga maanu ka ka war imanaynin haddaad qayb ahaana soo daysaan iyagana aad gaar u celiseen wax allaale wax cunsuriyada ama kala sooca ama soomaaliya diid ah oo dadkaas ku saabsani ma jirto horeba somalilan toban kun in ka badan oo faamili baa jooga oo soomaaliya u dhashay oo qaxoontinimo loo aqoonsan yahay oo wax weeyaan noloshooda iyo amnaankooda iyo waxoodaba la sugo oo ay dowladdu sugtay kuwan abni uunbaa galay arrin abnibaa soo gashay meel hadday arrin abni soo gashana nololina ma jirayso qaxootina lagu qaabili maayo cidina ku noolaan mayso waayo wax walba horta amniga ayaa ka muhiima amniga marka la sugo ayaa qaxootigana la qaabili karayaa dadkuna noolaan karayaa dadkuna jiraya berigii dagaaladii sokeeye ka dhaceen een, soomaaliya wax weeyaan intaas oo kun oo qof baa ka soo qaxay oo reer soomaaliya ah oo somalilan yimi oo la soo dhoweeyey oo la gacan qabtay oo shacab iyo dowladba loo kacay maxaa loo cunsuradeen lama cunsuradayn ee waa la dejiyey oo waa loo gurmaday abaaru markay ka dhaceen ee mushkuladu ka dhacday soomaaliya somalilan way u gurmatay dhaqaalay u geysay way ku caawisay maxaa loo cunsuradayn waay cunsuriyadda iyo dad kala sooca iyo yacni kalsooni daraduba maamulka soomaaliya ku jirta laakiin annagu cid kasta dowlad baanu nahay cid kasta oo dhibaataysa waa soo dhaweynaynaa cid kastoo aan ammaanka waxyeelaynaa waxaanu ku tari karro ayaanu ku taraynaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka dibudejinta somalilan cali saciid raygaal oo u waramaya waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakeen maxamuud shirwac
haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofonka dowladda soomaaliya oo kaashanaysa militari ahaan ciidamada nabadilaalinta ee midowda afrika iyo kaalmada dalalka daneeya arrimaha soomaaliya ayaa dagaal muddo kula jirtay ururka al-shabaab ee soomaaliya dagaalkaasi waxaa barbar socda yabaho cafis oo ay dowladdu horay ugu fidisay dhallinyarada ka soo goosanaysa ururka al-shabaab iyo qaar ka mida madaxda waxaa kaloo barbar socda howlo lagu dhaqan celinayo dhallinyarada ka soo goosta al-shabaab iyo qaar ka mida culammada soomaaliyeed oo doonaya in dadka ay ka waaniyaan fikradaha xagjirka ah waxay dowladdu hore uga furtay magaalada muqdisho xarun dhaqan celin oo dhallinyarada al-shabaab ka soo goosta lagu soo dhoweeyo sidoo kale xero taa la mid ah oo ammaankeeda si weyn loo adkeeyo ayaa ka furan duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddaba barnaamijkeenna martida mikrofonka oo aan ku eegayno dhaqan celinta maleeshiyada ka soo goosta al-shabaab gaar ahaan gobolada baay iyo bakool ayaa waxaa marti noogu ah toddobaadkan taliyaha nabad sugidda maamulka koonfur galbeed soomaaliya cali cabdulaahi isaaq cali usoo dhawow marka hore barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waxaan ognahay cali in dhalinyaro fara badan oo ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed soomaaliya ay ku jiraan ururka al-shabaab maxaa maamulkiina koonfur galbeed soomaaliya uga qorshaysan arrinta wallaahi colaada horta saa la socotayba dhalinyaradu waxaa weeyaan waa lafdabarka society-ga mase bulshada soomaaliyada mase ummadaha kala dhanba waan ummadii dadkii maaragtay beri ka noqon lahaa jiilka beri naga dhexli lahaa maamulka iyo dowladnimada marka saa sheegtay arrinta dhalinyaro badan oo oo udhash uha gobolkan ka tirsan oo reer koonfur galbeed ah way ku jiraan al-shabaab ku jiraan goboladan hadda waa meelaha u badan oo shabaabka ay runtii ay joogaan khaasatan dhinaca shabeelada hoose iyo bay oo degmada biinsoor iyo meelo meelo kaleba ay saldhigyo waaweyn ay ay kuleeyihiin shabaabka marka runtii anugu qorshahaynu waxa weeye in mataqaana policy ahaan de horta dhibaatada socoto oo da umada lagu haayo waxa weeyaan qaar midna waxa weeyaan waa is-afgarad la-aan oo ka jirta midna waxa weeyaan dad mabda-iyan u dagaalamayo oo mataqaana ummadan loo tashkiiliyey inay dhibaateeyaan marka anigu policygeena dabcan dhalinyarada waan la hadalnaa kuwa oo mataqaana ogol in ay dhibaatadan ay daayaan oo mataqaana nolol nolosha wanaagsan iyo dhinaca nolosha wanaagsan ay usoo jeestaan mataqaana bulshadooda ay ka mad noqdaan colaad iyo dhibaatooyinkana ay iska daayaan kuwa waan mataqaanaa waan waan qaabilaynaa waan soo dhawaynaynaa kuwa iyaga naftooda waxaa jira oo la maaragtay qaab kale ama khiyaar kale mataqaanaa ay sunhaysanin oo ay doonayaan in lala hadlo kuwaasna wadahadallo maaragtay mararka qaar waa waan u banaynana inay nala hadalno fikirkooda aan dhegaysano wixii qaldana laga saxo wixii kalena dee la toosiyo ma ama maaragtay so qorshaha waxa weeyaan waa dhowr nooc weyaan de kuwii dagaal ku jira oo ummadda dhibaateynayn waa laga qabanaya waan ku qasbannahay inaan bulshadeena aan difaacno oon samata bixino oo mataqaana wax allaale wixii dhibaya aan ka qabano marka qorshaha way badan yihiin alaal
waa gartay magaalada baydhabo oo kale duleedkeeda waxaa ka furan xero dhaqan celin oo ammaankeeda si weyn loo adkeeyo xeradaasoo la sheegay in dhalinyaro kasoo goosta ururka al-shabaab lagu dhaqan celiyo oo xeradaa imise dhalinyaro ayaa ku jirta wallaahi runtii xeradaa waa jirtaa waa xero mataqaanaa weyn oo dadka la yidhahdo defectorska amase kasoo goosta shabaabka usoo dhaweeyo oo maaragtay lagu dhaqan celiyo amnigooda lagu sugo mala dhihi karo tiradaas hadda intaa maxaa yeelay hadda kuwa xilligooda waktigooda markay dhamaystaan mase aan la fahmo inay noloshooda ay la qabsadeen bulshada mataqaana ay ka tanaasuleen fikirkii qaldanaa waxweeyaana waa bulshada ay kamid noqonayaan integration policy waxaa lahaa jira oo guddi baa jira oo oo loo xilsaaray oo noloshooda ay la qabsanayaan marka hadba waxa weeyaan waa soo kordhaya waxaana way kasii baxayaan marka hadda wax cadada cadad had mataqaana la dhihi karaa intaas ah maalintaa ku jirtaa ma aha laakiin xerada waa jirtaa boqolaalna way ku jiraan adi way badan yihiin dhalinyarada meesha hadda mataqaana dhaqan celinta ay u joogto marka marka xerada dhaqan celinta waxyaabaha loo fidiyo adeegyada maxaa ka mid a ma jiraan farsamooyin la baro si nolosha bulshada ay dib ugu noqdaan iyo iyo casharo ama wacyigelin la siiyo si bulshada ay uga mid noqdaan oo nolosha argagixisanimada iyo duurku jirka ay ka haraan maxaa ka socda gudaha xerada xeradu waa waa xero mataqaanaa oo looga talagalay dadkan afkaartan qaldan wata kasoo goosto dawladda isku soo dhiiba inay yimaadaan tan ugu horeysa waxaweyaan amnigooda ayaa halkaasi lagu sugaya ilan dadkaa waa wax meel bay kasoo goosteen meel bay u goosteen marka dabcan cadow ay leeyihiin ugu horeyntii horta amnigooda in la sugo xerada ayaa lagu xareeyaa kadibna wixii mataqaanaa oo bini-aadinimo ah oo nolosha bini-aadinka ay ku dhisan tahay sida guryeynta mase maxaa layihahdaa cunada iyo mataqaanaa in la siiyo hooygooda dhar dhar wanaagsan loo labiso oo dharkoodii wixii wasaqdii iyo dhibaatadii ay ka baxaan brogramo oo ayaga diini ahna waa jiraan oo mataqaanaa tugta toosan ah oo ayaga mataqaanaa lagu wacyigelinayo duruuso diini ah casharo diini ah dhinaca farsamadana de wacan waxa la siinaya mataqaanaa sida aqoontooda maaragtay sare looga qaado waxay waxay leeyihiin duruuso badan sida luqaadka luqooyinka kala duwana la barayaa kuwaana qorista iyo afana akrin karin waxa weeyaan ayaga naftooda waa loo bilaabayaa farsamo kalena waa jirtaa oo ayagana mataqaana oo qofka noloshiisa gadaal dambe ka mataqaana uu ku shaqaysan karona sida waxaa la yidhahdo skillsigana ayagana waa waa loo way leeyihiin waxaa kamid ah masalan in mataqaana sida loo furfuro motoorada iyo waxyaabahaas mechanicska la baro computerska sidaas oo kale ayaa la barayaa waxaa kamid ah masalan in in waxaa la yidhahdaa brograamahan oo hadda waxyaabaha khayraadka laga helo gobolkan sida shinida oo kale malabka oo kale qaabkii loo habaystigareeyo mise loo loo tabaabo maartay beeraha oo kale sida beeraha loo abuurto oo looga looga sameeyo kamid ah bulkeetiyaasha iyo iyo harqaamaha marka waxaa la barayaa mataqaanaa skills kala duwan oo qofkan hadhow markuu halkan ka baxo bulshadiisa dhexdeeda uu ku shaqaysan karo nolol ka samayn karo oo mataqaanaa professionkiisa hataa usoo dhism usoo dhisi karo qaarba hataa jaamacad dhigtaa oo hadda dib markay usoo laabteen cashiradooda mataqaanaa loo fasaxay inay iyo iskoolaadkooda inay inay dib ula qabsadaan marka waxa waxa weyaan qofku waxaan isku dayaynaa inaan noloshiisa dib u dhisno fikirkan qaldana laga laga baabi'iyo asagana bulshada integrated mise bulshada mataqaana ku dhex noolaado wala noolaashadana mataqaana uu barto ilaa qofkan wuxuu ahaa qof bulshada cadow ku ahaa buu ahaa oo oo mataqaana haddana inuu arko dadki in noolaan karo dulqaad samayn karo fikirkiisa saleema u dhiiban karo marka waxaan aragnay in mataqaana runtii wax weyn uu iska bedelayo qofka haddii halkan dhowr bilood uu ku jiro wa wa waa gartay marka xerada noocaasi oo kale ah dabcan qarash fara badan baa ku baxaya maamulkiini waa maamul cusub oo aan weli xagga maaliyadda iyo xagga canshuuraha iyo horumar badan aan ka gaarin marka yaa maalgeliya xarunta noocan oo kale ah ee gacanta idinka siinaysa in dhalinyarada la dhaqna celiya wallahi programkan program oo anaga laynagu kooban ma aha waxaan u malaynaa dowladda dhexeen inuu inuu inuu jiro hay-ado kala duwan baa mataqaana oo gacan gacan ka geysta dabcan maamulka koonfur galbeed isagana waxa weeyaan dadka haraankiisa warkiisa ah waa ka geystaa hadda shaqaalaha iyo dadka meelaha duruustaas bixiya waa dad muwaadiniin ah oo reer koonfur galbeed ah marka dabcan waxa weeyaan waxaa jira dad mataqaana hay-ada oo maaragtay wax naga caawiyo laakiin anigu nafteena door weyn baan ka dheelnaa insha allah wa wa waa gartay waxaad tahay madaxii sirdoonka ee gobol maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa jira sheekh mukhtaar robow oo kale oo ka tirsan shakhsiyaadka maraykanku uu madaxooda dul dhigay lacagta laakiin waxaa dad badani ku tilmaamaan inuu yahay nin xiriirka deegaanada uu ka soo jeedo uu la leeyahay aan u xumayn sida madaxda kale al-shabaab oo kale ma isku daydeen inaad yaboohdaan u yaboohdaan wadahadal oo sheekh mukhtaar robow iyo dhallinyarada daba socota ee gobolka joogta aad kusoo biirisaan barnaamijkan dhaqan celinta wallahi horta dadku way kala yihiin dadna waa dad madax ahaa oo oo sida mukhtaar roboga iyo madax kale shabaabka ah dadna waa iska dad juniors ah oo mataqaana howlgalada iskala adeegsto askar caadi ah marka dadka anigu hadda la hadalno oo mise nala soo hadla waa dad waalidiinkooda iyo qarabadooda mataqaana lasoo xiriira oo noocyo kala duwan mataqaana ayaga naftooda isku soo dhiiba waxay u badan yihiin dhalinyara dhalinyarada maaragtay oo howlgeliyey oo dagaalka ku jirta ay u badan yihiin madaxdan sabsare sida mukhtaar a sheegaysa dabcan mukhtaar programkiisa program mataqaana madaxdii shabaab maaragtay u sareysay u ahaan jiray laakiin muddadan dambe dhowr sano laga joogo hadda de wararkana soo gaaray dabcan waxa weyaan inuu isaga arama gabaabsi uu ka gaabsaday programihii hore laakiin hadda waxa toos ah oo xiriir ah oo mataqaana aanu sameynay oo mataqaana mise asagana lasoo sameeyay ma jirto haddii hadde isagu uu doonayo inuu mataqaana sidii raggii kale xasan daahir aweys iyo iyo ninkii kale oo zakariya looran jiray hadi haddii nidaamkaas uu marayo isaga isoo dhiib rabo khiyaarkiisa wadadu way ufuran tahay inuu isoo dhiibo oo mataqaana oo mowqifkiisu cadeysto laakiin ilaa hadda koley meelihiisuu joogaa marta wax hadda dhab ah oo war oo hadda mataqaana oo inuu isoo dhiibayo iyo in kale oo hadda aanu aan aan wadahadalkaas aanu galnay ma jirto weli wa waa gartay haddaan su-aal kaa weyd dhalinyarada aad dhaqan celinta u sameynaysaan ma idiin sheegeen sababaha ugu waaweyn ee ay al-shabaab ugu biireen hadaad la sheekaysateen wallahi horta dadka dadkan dhalinyaradan ciyaalkan waa ciyaal aada u da-yar marka dadka hadda soo dhiibayo waa dad u badan dhowr iyo labaatan jir ah mise dhowr dhowr iyo toban jir ah sagaal sagaal toban jir ah labaatan jir ah haddaad maaragtay qofkaa shan sano afar sano oo ku jiray waa waa garan kartaa asoo saddex iyo toban jir ah afar iyo toban jir ah marka da-daasina waa iska taqaanaa da- aada iyo aada qofka mataqaana bini aadanka xaraaradiisa mise dareenkiisa uu ugu duwan yahay waaye qofka waa la yaqaanaa ciyaalka maaragtay dadka waalidiinta waa yaqaanaan cunug afar iyo toban jir ah shan iyo toban jir ah marka si kastaba aniga afkaarti amin sidaan hadda u arag aragtideen waxay tahay qof asigoo shabaab ee la kahaystay oo shabaab ku biiray ma jiro laakiin qofka waa qof maaragtay si qaldan wax looga sheegay kadibna markuu meeshii tagayna de wixiisa qofka khiyaarkii laga qaaday uu maaragtay meel dib u noqonaynin uu ku qasban yahay wixii marka dee qofka bini aadamkan waxa weeyaan waa waa wixii uu la bara oo mise oo oo lagu shibto aqligiisa buu noqonayaa marka sababtay u galeen hadda badin maba sheegi karaan ba waxay u malaynayaan de waxaan waxaan u malaynayna in mataqaana hadda dawlad la-aantana iyo daciifnimada maaragtay maam dawladaha dawladda dalka ka jirtana waxyaaba waxay tahay mataqaana maadaama ay xanan weysay dhalinyaradii iyo shaqa shaqa la-aan iyo waxyaabo badan isku jirto marka waa waa waa had waxa la dhigi kara maaha jeceyl iyo iyo mataqaana ay ugu biireen laakiin waxaan dhigi karnaa khiyaar la-aan baa jirtay in dadka mataqaana oo optionkaas ay u arkaan laakiin hadda waa la fahmay oo inuusan ahayn option fiican kuwa hadda jooga iyo kuwana soo wacay iyo kuwa kaleba waxaan u malaynayaa inay inay soo daba ku kici doonaan oo ay kasoo laaban doonaan insha allah waxaa la sheegaa in dhalinyarada gobolada koonfur galbeed ee al-shabaab ay ka faa'iidaysatay inay u badan yihiin kuwii ku noolaa dhulka tuulooyinka ah ee xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ay ku nool yihiin ee abaaraha iyo gaajada ay ku dhufatay mashruucan dhaqan celinta ee ka socda gobolka baay ma ka fikirteen inaad ku dartaan qeyb dhalinyarada looga caawinayo inay beerahoodii iyo xoolahoodii ku noqdaan oo nolol loo abuuro ama shaqooyin kale oo ay kaga kaaftoomaan xagjirnimada dabcan noloshu waxa weeyaan qofka bini aadamka meeshii noloshiisa markaas iyadoo ay dantiisa marka haddii dantooda ay marka hore ay umalaynayaan inay si ay ku jirto shabaab laakiin hadda xaqiiqada ay ka duwan tahay maamulkan koonfur galbeed maamul oo oo mataqaana hadda lix bilood meelaha jiro weeyaan policygiisi iyo nidaamkiisa uu ku jiraa in mataqaana programmaha dhalinyarada wasaarad waxa jirta oo wasaaradda dhalinyarada iyo sportsiga hawsheedan oo ay tahay diiwaangelintaasi iyo mataqaana dhalinyarada in saddexda gobol oo maamulkan uu ka tirsan yahay wax loo qabto oo lala jaan qaado oo noloshooda dib maaragtay loo dhiso hay-ado badan way jiraan oo caalami oo ayagana mataqaana arrimahaas ku guda jira marka beer baadiyaha iyo tuulooyinka waa meelaha hadda mataqaana ugu badan oo oo oo hadda weli shabaabka iyo mataqaana afkaarta sida ay ka jirto dawladdan waxay isku dayaysaa maamulka wuxuu isku dayaa in degmooyinka maamulka la wada gaarsiiyo maamulada maamulka marka degmooyinkaas ay gaaraan oo amnigii iyo degnaashadii iyo mataqaana lasoo celiyo in in in dhalinyaradu ay fursooyin fursado badan ay yeelan karaan haddana waa dabcan ciidamada wax kama noqonayo oo mataqaana waa dhalinyarada iyo shaqooyin badan oo hadda soo baxayo wasaaradaha kasoo baxayo in mataqaana dhalinyarada chance loo la siiyo kuwa baadiyaha jira beeraha khaasatan waa meelaha aan tagirka aan saarayno in dhalinyarada ay ka faa'iidaysan karaan marka mashaariic badan baa jirta oo aan insha allah qorshaha uu yahay in in in mataqaana dhalinyarada nolol loo sameeyo
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii martida mikrofanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta ururka al-shabaab gaar ahaan gobollada hoos yimaada maamulka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka waxaa marti ku ahaa taliyaha nabad sugidda maamulka koonfur galbeed soomaaliya cali cabdulaahi isaaq intaaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fidnimo sabti ah soddonka bisha mey sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya saare ciidla nuuri anigoo maxamed culaad xasana haatanna sahra iyo aan idinkala baxo barnaamijkii aad wada sugayseen caweyska washington
wacana wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington qodobada aan habeenkan caawa idinku hayo waxaa ka mid a heestan waan hoobtay hodan waxaa weeyaan heestu markii soo baxday qisa sheeka ka horreysay sheekada ka horreysay waxay ahayd anigoo mataqaanaaye xaas leh ayaa waxaa iska kay jeclaatay gabar kale oo mataqaanaa aada iyo aad anna aan jeclaaday oon isguursanay waa fannaankii shariif cabdalla oo caawana inoo haya sheekooyin aad u xiiso badan oo la xidhiidha noloshiisa waxa aan ka maqnayn maanse kale oo ka mida silsiladdii inoo soo taxnayd eyna macalin ciise iyo qodobo kale oo aad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska balaynu ku bilownay nin hal abuurah oo dalkan maraykanka ku nool oo la yidhaahdo muudey ayaa yidhi gabadhan ina macalin ciise ee beryahanba qisadeedu inoo socoto anaa ugu arag dembeeyo farriimo dhowrana way isoo fartay haye master muudey bal gabadhaa iyo farriimaha ay ku soo fartay anigii dhegaystayaashuba waan kaa sugaynaa hase ahaatee bal magacaaga oo dhammaystiran iyo magaalada aad dalka maraykanka ka joogto noogu bilow saaray waa dhowahay aad baan ku salaamayaa waxaan ku noolahay magaalada seattle washington magacayga axmed maxamed baa la yidhaahdaa muudey ayaan ku magac dheerahay marka waa aad iyo aad baan u dhowahay muudey aad baad u mahadsan tahay bal maansadan magaceeda iyo waxay ku saabsan tahay saaray maansadan waxa weeye magaceeda fariin ayaa la yidhaahdaa markaan dhegaystay abwaanada ka qayb galay silsilada iyo hadalkooda kala duwan qaar musharaxa iyo qaar gabadha raba iyo qaar arrintaba fahmi waayey ayaan anigu waxaan leeyahay marka gabadhii baan u tegay oo waa soo waraystay oo arrimaha jiraan u sheegay oo marka farriin bay isoo fartay ayaduna ay leedahay dadka iga gaarsiiy farriin halkaasuu magaceedu ka yimi waa kow gabadhi waa soo aragtay markaasoo wayda iska caafimaad qabto caano dhayay cabbaysay sow sidaa maaha haa caana ay cabbaysay oo warbixin dheer bay siisoo carrada ay ku nooshahay iyo cidda meesha ay tahay iyo ragga nooca ay doonaysay iyo qaar aanay balla hadlin iyo kuwa ayba tiri yaysan isku daalinin bay usoo kala saarto marka fariintu aad bay u dheer tahay ay soo farto waa tahay bal markaa de warba loo wada joogi doonaa habeenkan caawa rag badan baa cawda iska laaban doona sidaan filaya marka warkeedii iyo fariintii aad ka siday la dhagayste bal hadda mudow noo bilow ha marka maansadii sidaan bay u dhacday maansada la curiyee la calaamadeeye xayir baa caddeeyo caashaq baa ku beermo casrad buu jeclaado ina macalin ciisuu rabaa inuu caruuso ceesaamo laba iyo coodkiisii buu huray haddana caalamka oo idil curusyo iyo geeraar abwaanadu codkoodii nimbacayn u sheekee qaar baa cubtamay oo calankooda taagto casradda anaa raba ku celceliyey sheekada qaar baa cood ku faanoo ina macalin ciisaay cayr laguma quuree caaqil xoola haystiyo anaa ciltiraa yiri ninkii caliya toddobaadkii hore muqdisho maansada ka soo tiriye yidhi anaaba cuud iyo farda iyo maaragtay geelba wata ha waa raggaas oo kale waan garta cilladaa la sheego qaar baa cadda qaar baaba caytamay xaalku waa cakiran yahay marka caynkan oo kale arrinu meel ciriiri ah hadday cagaha saarto lays wada cariiqsado caqli lagu hogaanshiyo caaqil bay u muhatee shalay baan carraabo ina macalin ciisaan cidahoodii tegayo salaan caama dabadeed ina macalin ciisaay caddeeyo tumaa tahay baan ku furay codkaygii casraddii waxay tidhi cali macalin ciisiyo casrad gabar ah baanahay dee wayse sharaxaysaa markaasay tihi haya curdan ugubahaan ahay curad baan u ahay reer nin la wada ciseeyo sheekh caan ahay dhalay cilmaa laygu koriyo cashar baan dhigtaa weli ardayd weeye weli waan garta cibaadada ilaahay ma caasiin intaan jiray carradaan ku noolahay waa ciiddii hooyaad caqiide iyo diin baan caado dhaqan u leenahay casiiskii nawntara mahad baan u celinaa ee caliyo warkaa keen anigu waay kaaye bal adugu qofkaad ta warkaad haysa soo daabay leedahay markaas waan garta waxaan idhi cudoon cudooney inan baa ku caashaqay mid kalaa cariiri doon kubaa calan u taagnaa anigaa calmaday yidhi mid baa ciil la liito barya diiday caanaha qaar baa caburonon warkoodii caddayn weli xaalku waa cakiran yee inta aan colaad dhicin caddeeyo warkaagii caawa yaad la haysaa canab baa waxay tidhi waa caado dumar oo boqol baa codsada oo mid baa calaf ku qaatee ceeb male jacaylkuye rag hadduu i caashaqay farriin caama iga gii waa ko aniga oo cisiya sharaf ku camimay walaalaha rag waa caynad badan yee calaamado waxaa jira aan ii cuntamin oo ceeb dhaqankayaga ku ah caliyow salaadiyo cibaadada ilaahay hadduu ruuxu caasiyo waxaan ahay dhal culumee codkaba maaniga u fura cunuga xalay la dhalay iyo curdankay sakiirada siday ula cayaarto caanaha u siisaan cali oo jeclaado hooyo waa cajiibe caasi waalid ima geeyo kaana guuran kala caado guuran kala ada wey waata hadduu caamo ruux yahay waktigoo ku ciiliyo calaf iyo dhib mooye cilmiga u degdegi laha ceeb male warkiisii jaahil cagaballaarane asoon caadilkeen badin ku caddiban adduunkee wiilashii la cududo culuntiiyo iskoolkiyo casharada ku fooror asagoo suuqa caytama maasaa ila caweyn kara caqliga iyo muruq iyo cudud laguma keeno allaha caadilka aha qofba mar waxaan toobsho ceeb male faqiirkuye cayrtu dhalasho maahe caajislow isnacay iyo aryaan aan shaqaysane kayrkii u calaacala carruur yaa u dhali kara haya bisaaradiisa kaanaa layla dhaafay tiri sharaf lagu cam- calmado iyo ciso ma lahan ruuxii caqligiisa doorshe kuwa cuna daroogada ama ruuxa qamriga caba ceeb weeye sheegiis waata allaha caadilka ahaa ilaan calafka qaybshee waxaad adigu cuni lahayd ceeb laguma raadshee nafta waa la celiyaa colaadii abaaruhu carradoy hareeyeen marka loo calaaclo cawimaad la soo diray oo umul cunug yar haysiyo carruur baahan sugayaan n g o la carariyo midka caranku naaxa ciddayada ma soo galo weligaa cadquureed ciid lagama qaatee kan laaluushka cuno iyo calaq raacna ma ogoli caqiida laawaha markaan dee gabadha iskuol bay dhigataay sayniska iyo dhinacaasay gelaysaa haya caaqiida laawaha sayniskaa caddeeyo caalamkaa isku raaco cimiladaa samayso cirku waa iska muuqdaa caqliyaro ku doodiyo cilmaaniga ma guursado si uu noo cabiidsado cudurkii gumaysigu ciiddeenna uga tegay cabirka iyo xuduudaha ciddaan baa xagga iska leh cid kalaa xagga iska leh cid kasta ay cid ha u tegin colaad baa idin dhaxa caqli naaqis haystiyo kan qabiil ka caabuda calaf iima geeyo casiiskan ka magan galay hay soo marinina kaana kaana ayuusan isoo marin bay leedahay markaa waan garta aan soo- aan soo celiyo hadalkee cilladaha aan sheegiyo intaasoo calaamo ah caaqilkaan lahayn iyo ragga ceeb saliimka ah iyagoon colaad iyo cuqdad iyo xanaaqgelin tartan caafimaad qaba codku waa u furan yahay nin walbaba caqligii caqliga iyo calaf ha weheshaday leedahay marka ragga kale dee ceeb saliinka tartanku waa u furan yahay mid hadda gaar aan ula jiraa ma jiray leedahay soo waday leedahay waxaad haysaan arrinkaasi laba arrinba waa igu dhaliyey kowdhe gabadhii horta raggii tartan xooggan bay gelisaa waxay tidhi ha la ysku maaragtay midiyuhu ha isku afbeelaan waa saas wey midda labaadna dee ninkii khaliife ee ee maansada inoo bilaabay gabadhii uu calmaday sheekadii danguud bay ka dhigta waxay tiri tartankuna inoo furan tartankuna noo furan bay tiri oo macnaha waxa weeye walaalaha dhan anoon kala saaraynin calaamadaha ninkii luhuna ha iska tago dee ha soo kala baxaan ma soo weydiiso ma tiri de haddii intaasoo dhanba qofkii laga wada heli waayo oo wanaaga maxaad ka tanaasuli kartaa qaaraad ka tegi kartaa ma jiraan haddii la waayaa dib baan ugu noqon doonaa haddii ay igu kalifto oo markaa gabadhii wax qanciya la waayo markaan leeyahay dee shuruudaha hoos ma u dhigi kartaa waa gartay muday aad iyo aad baad umahadsan tahay waa ku salaamayaa saare assalaamu calaykum calaykum salaam toddobaadkii hore intiinii dhegaysatay barnaamijka caweyska washington waxaad ku maqasheen kaltuun cabdiraxmaan ismaaciil oo ku sugan magaalada burco oo inooga sheekaysay qiso ku qabsatay dalka kenya mar ay tagtay oo ay qaab majaajilaa uga sheekaysay haddaba arrimaha kala qabsaday kaltuun iyo kenya way tiro badnaayeene caawana ha inoo dulmarto mar wiil yar oo ay dhashay intuu ka xanuustay ay dhakhtar u geysay kadibna dhakhtarkii ku yidhi farmasiga ka soo iibsa masaajo amaba figis kariimka loo yaqaano ee dadka muruqu galo lagu duugo ama lagu daliigo balse kaltuun oo fahmi weyday luuqaddii uu kula hadlay dhakhtarku waxay soo raadinaysay maalintii oo dhan wax la cuno oo masaajo la yidhaahdo bal kaltuun sheekadaasi haynoo dhammaystirto okay midooba iga bukoodo markaasaan dhakhtar geeyey saara haye markaasaan dhakhtar geeyo mutacaasiga ugu yidhi naamadiga hooyadayaana waa markaad jaashay misu i dhagaysan mar wey marad weeye ilmaha goo meel foguu ka bukaa muruq baa isku ra- isku taagay oran raadi masaajo masaajo hadala fihiisa anagii masaajada wax la cunayaan u qaatay oo masaajada qof waa la cuntiyo dana anigaa ismaqiiqay midhabaasaa qaatay mana aqaano masaajo muslimkiina waa weydiintaba maxaa soo madi soo gadi doona dee waxaa maan soo gadina sidii mooye xumaadan hadda meel ismaliigay war hooya masaajo ma haysaanan mari yaroobu ka siiyo markaasaa laygu qoslaa waan gartay ka maqaaxida jiifa ka masaajid ka maqaaxida jooga ka macaaska gadaya ka masaajidka jiifa mid walba waan isu taagaa war hooya masaajo ma haysaanan mar yaroobu ka siiyo markaasay gu qoslaano horta maalintii yaryaraatay midka caasiga quusay kii yaraa mi yar beerbedeedii kululaatay magaaladii ila yaasay markaasaa naa magacaadii waayay haddeed weyda masaajo midka caasigii gaadhsii meel kale ha uga wareegeen waan gartay mar alla markuu ijallaaco yidhi naam miyaanad caadi ahayn ma mar baad yara booday ma madaxaad ka bogtaa ma migaad ka asqooday meeqa saacada weeye midadaan kusugayeena naam miyaanad caadi ahayn horta ninkiiba calaamaada iga jarjara haye ila maanta dhaman masa- ma- masaajid la cuna raadinaya masaajid naasoo waafigiiso aniga dadaguna ma tacaafidhi wadada markaasaan cudur daataani ma tacaafidhagayso ilaa maanta wareega magaaladoo dhan ku wareego waa ka waaye masaajid mid la siiyo caruurta mid quraa la gadaayo taana waa la ismariyaayo anigu ina ma hayno mid la siiyo caruurta bas nama horaad u cunsis maye maan cunsiinin baan ku yidhi markaasu yidhi nama dhaqaaqi kartid waa gamaduu dhan taabtay waa maqnabka isbitaalko maamulka isbitaalko maryabooda isku taagan markaasu yidhi mudana u dhegeyso marwada ay hor taagan ma buke ilmaheeda waxay siisay masaajo saldhig meesha u dhow iyo maxaabiista u doyo xukumaan dadku qaado horta maasaasa ugu darada inaa iga soo furdaamiyeen saaray
waa hagaag haatana aan idiinku wareejiyo wariyahayaga cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan gobolka ohaayo oo inoo haya qaybtii labaad ee waraysigii fanaanka weyn shariif cabdalla qaybta labaad ee shal- een, sahroy waxay ku saabsanaan doontaa ama nooga bilaaban doontaa hees waxaa jirta runtii markaan waan dhegaysto aan sidoo kale jeclahay miraha ku jira doorsoomay awga doorsoomay awga dadkula ay la yaabay daa'inkayaabo dawadii naftayda ay doorsoomay awga dadku way la yaabay weye heestaasi waa jirtaa
heestaasi ereyada laxanka muusiga waxaba adaa iskale wax oo dhan aniga iskale sanadkeebaad samaysa heestaan heestaasna waxay ahayd heesaha hirgelay bay soo gashay idan waxaan u malaynayaa labiyo toddobaatankii ilaa saddex iyo toddobaatankii meelaha bay ahayd waan gartay xilligii aad heesaha bilowday ee lixdan iyo saddexdii xilligaasi heesaha hirgalay dee dabcan ma jirinin oo xilligaasi ma jirinin ma jirin idaacadda xataa qumaati uma dhisneen waan gartay intaan idaacaddaas joogay saddex meelood ayaa laga dhisay maxaa la yidhahdaa librariga oo oo lagu qabto heesooyinka iyo waxa inkaas ah. saddex meelood meesha ugu dambeysay jarmalkaa dhisay oo aad u wanaagsanayd laakiin markii hore meel weyn oo howl ah baa lagu qaban jiray ugu dambaystii meel kaloo dhinacaas oo adiga meel yaroo adiga sida waxaan dhihi karnaa baraako oo kale oo duqash iska horsa- normaal ah ugu dambaystii meesha hadda la sameeyey meel aad iyo aad boqolkiiba boqol bay ahayd ma garanaya hadda waxay noqotay iyo waxay ahaanayso laakiin meel aad u wanaagsan iiga sheekaynay daanduriya si fiican u yaqaana meeshaasi
waa gartay Een, bal heestan doorsoomay awga waxaad iga bal erayadeeda wax iga maqasheen daruurta samadoda eysa iyo durdurada biyaha dilqanaye adayga deeqo adayga deeqoyigu daraneed in lagu diro in lagu diro dal aadan garanayn lagu dawaafsho ruuxaadan doonayn lagugu daro markaas waxaad ka hadlaysay dadka la isku daro iyo aan iyagu isreebihnin waa gartay yacni waxaan ka dhigiyay isla markaa aniga qofkii jecel oo la igu diray oo iyadana loo duubtay in la diro oo da- dal aanan garanayn oo ruuxa ayan doonayn lagu daro oo lagu qasbo waa gartay haddana dhegaystayaasha ayaanu heestaas u saari doonaa doorsoomay awga
dankayaabo dawaadi nafsiyo dorsoomay awga dorsoomay awga dadku ilayaabi
waa hagaag waxaan filayaa mar labaad inay ka wada heleen waan hoobtay hodanay waxay ka mid tahay heesaha ugu caansan shariif cabdulle heesuhu qaada balse qisada ay ku fadhida heestaani qisooyin fara badan baa laga soo wariyaa sida igu maqaalaha ah balse maantay aniga iyo dhegaystayaashuba waxaan fursad u helnay inaanu shariif cabdalle nolol kula kulanno weydiinana bal qisada saxda ah oo asagu dhinac sheekooyinkan tirada badan oo laga bixinhayo oo hal dhinac u jiheeyo bal heestan waa hoobtay hodanay bal marka ugu horeysa sanadkeebaad samaysa
waan hoobtay hodan waxaan filayaa dhowr iyo lixdankii bay ahayd ma garanayo maya sideed iyo lixdankii iyo sagaal iyo lixdankii meelahaasaan filayaa inay ahayd waan gartay heystan waan hoobtay hodan waxaa weeyaan heystu markii soo baxday qisaa sheeka ka horreysay haye sheekada ka horreysay waxay ahayd anigoo mataqaanaaye xaas leh ayaa waxaa iska kay jeclaatay gabar kale oo mataqaanaa aad iyo aad anna aan jeclaaday oon isguursanay dawaaraan ahaaye markaa dee xaaskaygii kale waan u sheegayo waxaan idhi wallaahi waxaa jiri doonta in mataqaanaa habeena adiga habeena anigu mataqaanaa meel kale aan jiro markaasi tiri waad iska cayaaraysaa iyo meel maahana toban meelna jir haddaad doonto bay tiri dee ayada cayaar cayaar iyo waxba imoodayba garan maaye anigu habeenkii aan soo mehersadayba dheg waan ka maqnaaday gurigii guriga waan ka maqnaaday halkaygii baan waxygii isku toosiyey qofkii gurigii iyo adduunkoodii iyo waxoodii baan dul degay adigu markaan laba habeen aan dhag siiyey waxay istiri habeenkii koowaad laasim dawaarku ku maqan yahay kugu cayaarayaaye iidana waa soo dhaweyday waxay istiri waa shaqo ku maqnaa waa beentii habeen labaadkiina haddana aan ayada imidoo habeenkeeda kalena aan gooyey markaasi dee sheekadii way la xumaatay waa timidoo xaafadii timid dukaankii timid zoonahaasi waa wareysatay waxay tiri ninka see xaalkiisu yahay habeen ma yimaadee ninka lama socotid miyaa inuu guursaday waa guursaday ah waabaa ku baryay wiishkiibaa ku yeeray qoftii madaxii gamcaan saaratay oo waa carartay waa garta guriga wagagkii markaan tegay bay tiri aniga ima qabato taas waxa cayaar cayaar baan mooday waad igaga dhabaysa miyaa markaaswaxii dhacay waa dhacayna adigu maxaa waa iska caadiya waa caruurta inoo badanaysa maxaad ka leedahay maya caruur intaan ku haya kugu filan oo adiga qoftii bag bay tiri odayaal iyo dad baa isu yimid dariskii waana la maslaxayo maseertir baa la yidhi dahab iyo adduun iyo waxbaan dhag ku siiyey waxaan idhi haye raalli ma tahay raalli bay khalaas iska hawshaada wada habeenkii kale oon imid bay tiri aniga ima soo martid maxaa dhahay caawana ma soo bari baad i leedahay kaama yeelin weye fig muran iyo buuq iyo dhiiqsan u lahayn adigu waa beriga maray ku dhowdahay waxaan arkaa anoo wax iska dhigaya qof hurday caruurtii toosiso hurdada ka toosiso dharka u wada gelgelisay tiri iga tirsa caruurtaadi waa kuwaane waa garta markaasaan idhi yaa inayba tagto albaabka waa furan yahay kaale soo xiro warallamayahay soo qabtay gurigan kusoo celiya haya sheegin afka kala qaad waa fiiriyey waxaan idhi yaa subaxdiiban magaalada u tegay anoo tii ka fikiraya wadada maraya oo la yidhaahdo via roma nin saaxiibkiibaa iga hor yimid markaasu anoo fikiraya maba arkaynin ninkii waaban isku dhicilhayn isna jidka ii taagna markaas war maxaa kugu dhacay maya arkaysid maya markaas war balka halka maxaa kugu dhacay war waxaa igu dhacay wareerka noocaasa habeenna halkan habeenna xagga dhibaatada ceenkaas inay iga taagan yihiin carruurta xalay la ii tiriye maxaan sameeyaa niyo xaaladdu igu xun tahay maxaan sameeyaa markaasuu yidhi war allaa lamayahay intaasoo caruure ma lagu haya ilaahayaa kuu barakeeyo kuu baarokeeye qofkan shalay ku soo galay bal xoogaa raalli ahowdhe taadii iyo caruurtaadii hawaayin miragunta ku jiraa layidhi mid geed saaran looma daadsheeg inta hadda waxay noqon lahayd ma ogeedaha iska sii dayn baa layidhi waa garta ahlan wasahlan baan idhi maxaa dhacay waa fiiriyey meesha waxaa ka dhawaaya munajibiyada xafiiskeedii oo laisku furayay waxaynkaas markaasiba iga soo dhamaatay waxaan idhi wallaahi bilahi waa dhabtiis qofka intay waalan lahayd carruurtaasna kuu daadin lahayd meeshii baanu ku leexanay warqaddii baan qaatay dhag harkii wakhti dambe ay tahay ayaan tagsi ku dhacay dalq baan guriga galay gudahan la galay markaasaan idhi waa dhibtaasaa igu dhacday sidaanay wax u dhahayn waxaan igu dhahayn waxaad yeeshaa warqaddii baan jeeb ka soo bixin gacanta ka saaray ababaay markaasay boodee ilmo isla gooyd ooyin fooq fooq fooq sideen u hadlaa sideen dad u sheegaa makaa dhabba see maxaad leedahay gabadhii muddo markii la joogay ay waiska guursatay markay guursatay kadib xasuusteydii ayaan heystaan waxaan tiriyey waan hoobtay hodanay anna weli kamaana harin niyadeydii waa ku taalay laakiin ma geli karo weyaan
gabadhani qisadaasi baa dhacday waad kala tagteen balse xasuusteedii baa kaa hari weysay xasuustii baa iga hari weysay waxaa jira meelaad leedahay hasaaweheniyo hagaagaybaa hooyadaa bal dhinacaasna iga war ka eed sheeganaysidhinaca hooyada yacnii yarta jacaylkeedii baa aad aad iyo aad u batay u badnaa marka waxaan isiri bal sabab uga dhig hasaawaheeni noo hagaagay hooyadii ku dhashay ayaa inaga hallayday markaan leeyahay dareenkaasa igu jirayo waxaan leeyahay bal ku sabarsii intaa yacni waaba qoftan waabad kala tagteene cinkaa heestu dhinacaasi kaga dhisneed habeen mahurdo caadunbabay haleeyo habeen mahurdo caadunbabay horjoogo
aanu dhagaystayaasha bal heestaasi u saarno waan hoobtay hodanay heestaasi uu qaadayo shariif cabdalla ayaanu ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeennii cawayska washington ee toddobaadkan waa inooyo kulan dambe inta ka horraysana ammaano alla kadhaxantiyo haben wanaagsan inuu hagaagay aadunbaba xalleeye hoobtayo anna weli kama heline ina hagaagu fiirso waynani ka helaye hagaagu fiirso waynani ka helaye nabta i helayo ihoobiyay hodane midkaloo laahayaan kaga haray hodane nabta i helayo ihoobiyay hodane midkaloo laahayaan kaga haray hodane hoobtayo anna weli kama heline ina hagaagu fiirso waynani ka helaye
waa hagaaga heestaasi waan hoobtay hodaney ee uu qaadayo fanaanka shariif cabdalla waxa ugu dambeysay barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijkan qofkii uu seego waxaad mar kastaba ka heli kartaan bogga internetka ee v o e somaly com idinkoo booqanaya qaybta loogu talagalay barnaamijka caweyska washington halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa v o e idaacaddii fiidnimo ayaana gabagabo ku dhow bal dhinacii suugaanta aynu mar kale jalleecno waxaan inoo soo qabanayaa heesta ay qaadaysa fanaanadda kaltuun bacado ee farahuba masena heestaasi kaltuun xasan kaltuun bacada ay qaadaysa ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacaddeenni fiidnimo waa sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.